iyada gaboobaa marbay gaban ahaayeene guxushaaga aan kicinba waa gaananaan jiraye niman guuyo abid yeelan baa geelal foofsada waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da maantana wuxuu ku saabsan yahay maansayahanadii soomaalidu tixihii ay gabowga kaga calaacaleen dhegaystayaal sunnada eebbe siday ku dureersatay qofkii cimriyaa muddada uu ifka joogo wuxuu maraa heerar dhowr ah oo isxiga heerar jiritaankiisa qaabeeya tabartiisa iyo waxmaamintiisana si weyn u saameeya mar waa carruuroo waa dalandal dabadeed waa dhallaan hadduu lab yahay gaban baa la yidhaahdaa hadduu dhadig yahayse waa dhoocil marka xiga waa kuray ama waa foodley hadday gabar tahay dabadeed waa barbaar hadday gabar tahayna waa inan ama waa gashaanti marka xiga waa garmadow ama waa hablo weyn hadday dumar tahay marka xiga waa oday ama waa habar marka xigana waa coobir xaadu caddaatay fadhigana aan ka kici karin kolka uu carruur yahay amaba uu waayeelo qofku isaga ayaa daryeelka inta kale u baahan ha yeeshee waa ciidan inta uu heerarka dhexe ku jiro oo isaga iyo waalkiis ayay dunidu magan u tahay noloshuna ay ku dhisan tahay sida loo bartay heerarka nolosha ee ay u badan tahay in ruux waliba maro heerka gabowga ayaa ugu dambeeya markaasoo uu fisho loona filo goor aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku biiri doono taasna waxbaa ka jira inkastoo murtida soomaalida sida ku xusan dhallaannimo dhallinyaranimo iyo xoogtoona aan kor walba geerida lagaga badbaadin lagagana gabban karin waxaa la yidhi oday iyo barbaar uu dhalay ayaa maalin maalmaha ka mid ah xoola wada raacay geed weyn oo ay harsanayeen ayaa waxaa uga muuqday laamo toostoosanoo ula wan wanaagsan noqon kara kolkaas buu inankii inta godin qaatay geedkii fuulay si uu uga soo goosto laba uloodoo isaga iyo odagu ay geela ku ilaaliyaan goor dhexe oo uu weli hawshii ku jiro ayuu midhacsaday hoos iyo duqa dhalay ee hooska geedka doonyaysan mase madaxu waa wada ciro mase waa wada xooshoo tin madow laguma arko masaxaaddii gacnuhuna way wada caddaatay kolkaas buu damcay inuu la kaftamo oo sarbeeb aan ka nixin uu kula kaftamo wuxuu yidhi aabbow maxaa malakamowd midha u bislaaday odaygiina waxa inankiisu u jeeda intuu gartay ayuu ugu jawaabay sarbeeb kale oo waaye aragnimo xambaarsan intuu kor u dhowray ayuu ugu tanaagooday maandhow hadda curdankana waa ku cunaayo ogow inkastoo marka horeba la kala geed adeegsan yahay haddana waxay u badan tahay ruuxa gaboobaa inuu cudurradana u nuglaado taasoo noloshiisa sii adkaysa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray cismaan yuusuf oo raggii cimriyey ka mid ahaa ayaa bilowga toddobaatanadii qarnigii hore waxaa gurigii uu xamar ka deganaa ku booqday qoraaga soomaaliyeed ee caanka ah sheekh jaamac cumar ciise caafimaadkiisa kolkuu wax ka weydiiyey ayuu cismaan ku jawaabay aniga iyo gabow baa collownay waxba kolkuu iga qaadi waayey ayuu ciidan doontay markaas buu cudur soo helay dabadeedna waa iga adkaaday wuxuu gabowgu ku jiraa dhibaatooyinka waaweyn ee laga calaacalo dadka qofkii aad u waayeelaana uu ka sheegto xagga suugaanta soomaalida haddaan eegnana waxaa muush ka ah murti badanoo tix iyo tiraabfaneed ba leh arrintaasna si faahfaahsan lagaga hadlay waxaa jira gabayo ay tiriyeen qaar ka mid ah maansayahanadii da'doodu badatay kuwaasoo si wacan u tilmaamay siyaalihii uu guga weyni noloshooda u dooriyey ee marar badan uu u saxariirshay raggii haddaba da'doodu weynaatay dabadeedna maansada kaga calaacaday waxaa ka mid ahaa gabyaal la odhan jiray maxamed xaashi oo reer ciideed ahaa markuu aad u cimri dheeraadayna ka sheegtay sidac wixii uu da'da ka mutay farshaxan buu ahaaye meelise aad u tira yar ayuu inoogu sheegayaa siyaadihii kala duwanaa ee ay da-adu xag walba uga saamaysay hor iyo abbaataba wuxuu garwaaqsanayaa markuu nindhexaadka ahaa quruxdii iyo qaab wanaaggii uu lahaa xaragadiisii iyo dharkii qaaliga ahaa ee u xidhan jiray sida khayli guduudii ay dadka oo idiri ku kuunyi jireen wuxuu xusuusanayaa qalabkiisii dagaalka ee markuu xoogga ahaa aan had iyo jeer gacmihiisa ka maqnaan jirin gaar ahaan gaashaamadii uu dheegga wiiisha ka samaysan jiray ee rag aan badnayn oo uu ka mid ahaa uuni ay heli karaayeen taasi jeer bay ahayd haddana waa ayaanba ayaane wuxuu garowsan la'yahay nin aad u dheer oo kor loo wada eego waa kii ahaan jiraye baxaaligiisii siduu gabowgu u dharan rogay dhabarkiisii siduu u soo goday ee uu qaansada uga ekaysiiyey iyo ugu dambaystii ragga ninka ugu gaaban siduu uga dhigay waxaase intaba uga daraa meekhaankii sare ee uu jeer qoyska dhexdiisa ku lahaa siduu hoos ugu dhacay taasna wuxuu ku tusaalaynayaa wax mudan inaynu la yaabno kuwii ugu dhowaa xigtadiisana uu duqu ka arkay wuxuu dareemay dumarkii guyaasha badan u dhaxay raggii uu dhalay ee uu soo barbaariyey iyo kuwii ay iyagaasi dhaleen ee uu awowga u ahaaba inay geeridiisa si wila yihiinoo u belatirinayaan markuu la hadlo iyo markuu wax uga baahdaba tixganin la'aantii ay kula kacayeen ayuu ka gartay inay iilka la jecel yihiin waxaa u caddaatay cid noloshiisa dan kalihiiba inaanay jirin kadib markuu iskii wax u qabsan waayey ee uu reerkii callaal ku noqday xoog iyo xarrago wuxuu soo marayba wuxuu haatan ku dambeeyey dhulyaal aan socodba tahli karin guxushaa kolka ay reeruhu geediyaan meel dhexe kaga hara maalin kadib rugihii ay degeen soo gaara hub oo dhanna ka wata ul dheeroo uu ku tukubo waxyaabahaas oo idiri markay la soo gudboonaadeen ayaa allaha u naxariistee wuxuu maxamed xaashi tiriyey tixwaayadii dambe caan noqotayoo uu arrimaha kaga caraacalay waxaa naga soo gaaray waxaan khayli dhuugyaha cas iyo dheeg weyera qaatay ee dhalanka aadmigu u baxo sida tan lai dhowray kolkii horeba dherarkii miya dhabarkii soo gaabtay maka dhaxay dhawaaq uubatiyo dheermataan gebina dhabareera guureen miya laygu wada dhaafay ushaan dhaabin mooyee hubkii ma iska wada dhiibay raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhaxay miya dhimashaday dooni dhuuniga isii yaay miyaan sida dhallaan ooyey waxaan dhowrsan jiray ceeb miyaa igu dharaarowday buuri allaha u naxariistee isla maxamed xaashi ayaa waxaa laga hayaa hawraar murtiyeed uu ku soo koobay ugu dambaysta waxa uu gabowgu yahay ama wixii isaga kala soo gudboonaaday noloshiisii markay si walba kaalmada dadka ugu xidhantay ee kortagiina uu cid kale magan ugu noqday wuxuu ahaa ninkii ku calaacalay show ilaahay intii aan cimro dhirar ka baryaayey doqonnimo uun baan ka baryaayey dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo